bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan bilaabaynaa kitaabkii suwar min xayaati saxaaba ee uu qoray adoctor cabdiraxmaan ra'fat baasha kitaabkan wuxuu ka kooban yahay toddobo fasal ama toddobo kitaab uu ka kooban yahay waxaanu ka hadlayaa siddeed iyo konton saxaabi ayuu ka hadlayaa saxaabiga wuxuu ka hadlayaa noloshiisa intii ugu muhiimsanayd noloshii dheerayd ma ka hadlayo oo maalintuu dhashay iyo maalintuu dhintay wixii noloshiisa soo maray taarikh nololeedkiisii oo dhan lagama sheekeynayo waxaa laga sheekeynayaa oo keliyata ama loo sheegayaa mawaaqif weyn oo taariikhda galay oo mudanna in la xuso mudanna in looga daydo hadafka iyo ujeeddada laga leeyahay oo asxaabta taariikhdooda loo baranayaay taarikhnoloodkeedana waxa weeye in lagu daydo dayasho waxaa mudan oo iskale nabiga caleyhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir saasuu alle leeyahay qofkii aakharo ninkii qofkii alli iyo aakharo rajo ka qaba rasuulka ku daydo marka taarikh nololeedka rasuulka waan soo aragnay qeyb ka mid ayaan soo aragnay noloshiisa intii ugu yaraha muhiimsanayd lama soo koobi karo oo kitaabkii raxiiqulmakhtuumka aan soo dhammaynay ma soo koobi karayo waa mulakhas intii uun ugu murtida ahayd uu sheekhu intaa u arkayey ayuu soo ururiyey runtiina waxyaabihii ugu muhiimsanaa tafsiil badan bayuusan gelin iyo yaan aadba hoosu u gelin laakiin intii ugu weyneyd uu sheegay abwaabtii ku soo aroortay siirada badankeeda wuxuu ka tegay male wuxuusan uun si gaara u sheegin oo kutubaha kale siirada ay baab u sameeyeen mucjizaadka nabiga nabiga sala allahu caleyhi wasalam gooni umuusan sheegin mucjizaadka nabiga sala allahu caleyhi wasalam laakiin waxay ku jireen in badanoo mucjizaadka nabiga ka mid a waxay ku soo arooreen kitaabka dhexdiisa ay ku soo arooreen inta badan marka sowr min xaati saxaabana waa saasoo in lagu daydo dad aan lahayn dad ay ku daydaan iyo taariikh aan lahayni ummad aan lahayni ma jiri karto waxaana la hubaa dadka muslimiinta ah waxay ku faanaan maanta oo adduunyada marka la wada hadlayo adduunka maxaad ku soo kordhiseen ay ku faanaan waxa weeyaan waa nabigooda sala allahu calayhi wasalam iyo kitaabkooda qur-aanka ah iyo asxaabtii nabiga intii ka dambeysay arrintu ma wanaagsanayn way jirtay mar walbaba inay jireen dad xidigaha oo kale ama ama qoraxda oo kale ah oo culimo ah culimo waaweyn inay jireen taabiciintii ahaato taabic taabiciintii ahaato aimatulhuda ha ahaato sida alimaamu shaafici iyo imaam axmed iyo imaam maalik iyo imaam abu xaniifa iyo imaam awsaaci iyo imaam abu thawr iyo a'imadaa waaweyn iyo xilli walbaba a'imo waaweyn ayaa jiri jiray sida imaam nawowi iyo sheikhulislaam ibnu teymiya iyo cizi bnu cabdisalaam iyo yacni xilli walba markii la joogo iyo waqtigii la joogaba culimo waaweyn baa jirta oo islaamka taariikh ku leh maanta oon joogno waxaa dadka nool ee taariikhda islaamka galaya waxaa ka mid a alimaam alqardaawi ayaa ka mid a marka haddii dadkaa laga reebo marka la eego dadweynaha iyo dowladaha iyo maamulka aleelehe wax looga daydo iyo wax lagu faano midna inaan laga helaynin taariikhda islaamka taariikhdaa dhan dad micno la maysan ahayn dad xukunka uun ku dagaalamo oo xukun jacayl dile bay ahayn dadkaasi marka maadaama ee, dhallinyaradeenna ay u baahan yihiin waxay ku daydaan waxa ay gaal- afgaalaadka lagu yaqaano role model ruux lagu daydo hadda waxaa lagu daydaa dadka caanka ahee ama banooniga ciyaara ama actariska ahee filimada matila dadkaasaa lagu daydaa role model dadka wa laakiin qofka muslimka ah gaar ahaan qofka dadka dhallinyarada ah waxaa la rabaa inay ku daydaan ay role model ka dhigtaan asxaabtoodii asxaabtii nabiga sala allahu caleyhi wasalam sidaasaa yaa taariikhda asxaabta ay muhiim u tahay iyo taabiciintii iyo a'imadii iyo laajir waddadan taariikh lahayn meel ay ku soo hirtaan ma leh saciid ibnu caamir ayaan ka bilaabaynaa saxaabiga la yidhaahdo aljumaxi sheekha kitaabkan qoray saxaabi walba wuxuu u sameeyaa markuu bilaabayo hadal murti ah oo soo koobaya qofka taarikh nololeedkiisi gaar ahaan inta ugu muhiimsan ee in looga daydo mudan waxyaaba badan oo qofka noloshiisa ka mid ah waxba in la sheega ayna u baahnayn baa jira oo nolol caadi ah marka kuwaas ee qiimo kuma fadhiyaan waxaa muhiim ah waxa wax yaab leh oo uu mumtaaz ku ahaa uu dadka kaga soconaa ama extraordinary ahaa oo uu sameeyey qofkaasi oo looga oo mudan in looga daydo saciid ibnu caamir wuxuu yidhi rajulun nin weeye ninkaasoo ishtaraa iibsaday alaakhirata aakhira ayuu soo iibsaday ma gadin aakhira ma gadin aakhira ayuu gatay ama aakhira ayuu soo iibsaday bidunya adduunye ayuuna ku iibsaday adduunyuu lahaa adduunyadiisii buu beec geeyey muxuu ku soo gatay aakhira ayuu ku soo gatay wa aathara allaaha alla ayuu doortay iyo wa rasuulahu rasuulkiisu calaa maa siwaahumaa wixii ka soo hadhay aliya rasuulkiisa ayuu ka doortay uu ka doorbiday mu'arikhiinta ayaasaa yidhi kaana wuxuu ahaa alfataa wiilkan dhallinyarada ah saciid ibnu caamir magaciisa waa saciid aabihina waa caamir aljumaxina waa qoyskiisa reer jumaxna waa qoys quraysh ahoo qabaailka waaweyn ka mid ahoo waxaa ka dhashay ee, umay ibnu khalaf iyo ubay ibnu khalaf iyo mujrimiintaasaa ka dhalashay yaa ka dhalatay wuxuu ahaa waaxidan mid ayuu ka mid ahaa kaana wuxuu ahaa alfataa ninkaa dhallinyarada ahe saciid ibnu caamir la yidhaaho wuxuu ahaa aljumaxi waaxidan mid oo min al aalaafi almu'allafa kumayaalkii kun saa isugu qabo min al aalaafi almu'allafa kumayaalkii kun ka mid ahaa alladiina kuwaasoo kharajuu maka ka soo baxay ilaa mantiqati tanciim meesha tamcii- tanciim layidhaahna usoo baxay tanciim waa meel xaramka bannaanka ka ah soohodinta xaramka ayay bannaanka ka tahay oo fii daahiri maka maka bannaankeeda ama duleedkeeda bidacwatin wicitaan iyo yeedhitaan daraaddeed iyo kumayaalkii usoo baxay buu ka mid ahaa min sucamaa'i qurayshin quraysh madaxdeeda iyo odayadeeda ee wicitaan ay waceen yidhaahn hala soo baxo kumayaalkii kun ee kusoo baxday ayuu ka mid ahaa maxaana loo wacay dadkaas oo odayaasha quraysheed ay usoo waceen oo tanciim hala yidhi- hala yimaada u yidhaheen liyashhaduu say u daawadaan masraca khubayb ibnu cadiy saxaabiga la yidhaahdo ama shahiidka khubayb ibnu cadiy la yidhaahdo dilkiisa meesha lagu dilayo iyada sida loo dilayo inay daawadaan khubaybkii ahaa axadi asxaabi muxamed nebi muxamed sala allahu caleyhi wasalam ee asxaabtiisa mid ka mid a bacda an dafaruu bihi markii qorayshi ay soo qabsadeen ay ku ay ay ay gacanta ku soo dhigeen qadaran si khayaano an ay ugu soo dhigeen dabcan khubayb ibnu cadiy qisadiisa waan soo aragnay oo wuxuu ka mid ahaa asxaabu bacth rajiic bacthigii la dhihi jiray niman uu rasuulku diray marka waxaa khayaanay niman la yidhaahdo qaara iyo cadal laba qabiil oo la yidhaahdo baa khayaanay asxaabtii qaar way dileen khubey bin cadiya nin kalena way qabteen waxayna ka iibsanayeen quraysh iyagu reer quraysh iyo maysan ahayn budhcad bay iska ahaayeen madax furasho quraysh baa tidhi ninkii asxaabta maxamed nabiga maxamed asxaabtiisa ruuxii noo keena lacag baan siinayna sidaasa intay khayaanay nabiga ku yidhaheen waxaan rabnaa dad maaragtay diintana bara iyo haddana khayaaneen marka taariikhdiisu waa sidaas siirada ayaan ku soo aragnay bacda an dafaruu bihi markay gacanta ku dhigeen qadaran si khayaano ah oo qolyahaas qaara iyo cadal labadaasaa khayaanada sameeyey qorayshna way ka iibsateen waqad makanahu wuxuu u suurtogeliyey ninka la yidhaahdo saciid ibnu caamir shabaabuhu dhalinyaronimadiisii dhalinyaronimadiisii almawfuuru ee buuxday wiil yar oo hadda markaa kacay buu ahaa waxay u suurtogelisay wa futuwuhu iyo dhalinyaronimadiisii uun almutadafiqatu ee burqanaysay yacni wiil dhalinyaro oo hadda aan xataa labaatan gaadhin oo aada u xoog badan ayuu ahaa oo dheer waxay taasi u suurtogelisay an yusaaxima annaasa dadka inuu cidhiiryado bilmanaakibi garbaha uu ku cidhiiryado uu garbiyo uu dadkii dhex galo xataa xaadaa ilaa uu ku soo aado shuyuukha qurayshin odayaashii quraysheed oo min amhaali abi sufyaan ibni xarb wa safwaan ibni umaya iyo wakayruhuma nimankii odayaasha quraysheedoo safwaan abu sufyaan ibni xarbi iyo ay ka mid yihiin safwaan ibni umaya yuu ku soo aaday intuu dadweynihii iyo dumarka iyo carruurtii oo dhan ka soo dhex baxay waa ninkaa dhallinyarada ee xoogga badan ee dheer ah kuwaasoo miman ka mid ahaa yacni abu sufyaan iyo safaan ibnu umaya oo ka mid ahaa miman dad ka mid ahaa dadkaasoo yatasadaruuna hor socday almawkiba dadkaan dadkaan soconaya ee raba inay ninka dilaan mawbka jamaacadaasaa la yidhaha kooxdaas dadkaa gurguuranaya yay hor socdeen waqad ataaxa wuxuu u suurtogeliyey lahu saciid ibnu caamir daalika arrintaa ayadaa dhalinyaronimadiisaas waxay u suurtogelisay an yaraa inuu arku isha ku dhufto asiira qurayshin quraysh maxbuuskii ay haysatay kaasoo mukabbalan la garbaduubay biquyuudihi ee katiinadihiisii iyo xadhkihii lagu xidhxidhayay xadhkihii lagu xidhxidhayay isaga oo ku xidhxidhan wa akufu nnaasi wa akufu nnisaa'i haweenka gacmahooda iyo wasibyaani caruurta gacmahooda iyo washubbaani iyo dhallinyarada gacmahooduna tadfacuhu ay tudhaanturinayaan ama ay tukhaantukhinayaan ilaa saaxati almowti goobta geeridana ay kusii tukhaantukhinayaan ama ay kusii tudhaanturinayaan dafcan tudhaanturin liyantaqimuu si ay uga aargutaan min muxamedin nebi muxamed si ay uga aargutaan fii shaksihi ay fa shaksi khubayb ibnu cadiy khubayb ibnu cadiy shaksigiisa iyo naftiisa ay nebi maxamed uga aargutaan oo waxay leeyihiin waa saaxiibkii dagaalkiibuu la galay beder raggiibuu wax ka laayay waa colkayagii marka waxay ka dhoweysanayaan nebiga dilkiisa iyo waliya'thiruu si ay ugu aaraan liqatlaahum quraysh raggii looga laayay fii bedrin beder raggii looga laayay biqatlihi khubayb dilkiisa si ay ugu aaraan walamaa markii wasalad ay gaadhay haadihi aljumuucu dadkan tirada badan alxaashidatu ee lasoo ururiyey biasiirihaa ninkii ay maxbuuskoodii markay gaah markay gaadhsiiyeen ilal makaani meeshii almucaddi ee loo diyaariyey liqatlihi in lagu dilo markii halkii la tegey waqafa wuu istaagay alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa saciid ibnu caamir aljumaxi wuu istaagay biqaamatihi jooggiisii almamduudati ee dheerayd ayuu istaagay yudilu isaga oo kor ka soo qoraansanaya calaa khubayb khubayb isaga oo kor ka soo qoraansanaya waa dheer yahayba ninkani wa huwa khubayb oo yuqadimu lagu sii dhoweynayo oo lagu sii wado ilaa khashabati salbi looxii ama alwaaxii lagu deldeli lahaa assalbi waa deldelaada wey wa samica wuxuu maqlay sawtahu codkiisa ayuu maqlay khubayb codkiisa ayuu maqlay waxaa maqlaya waa saciid ibnu caamir wa samica saciid wuxuu maqlay sawtahu codkii khubayb ayuu maqlay athaabiti ee deganaa ee sugnaa alhaadi ee deganaa min khilaali siyaaxi niswati haweenka qayladooda iyo wasibyaani caruurta qayladooda dhexdood dhexdeeda ayuu ka dhex maqlay codkiisii wahuwa yaquulu isaga oo leh in shitum haddaad doontaan an tatrukuunii inaad idaysaan arkac ragcatayni laba ragagood aan tukade qabla masraci inta idaan idilin haddaad doontaan fafcalu yeela xataa ma barina wuxuu haddaad doontaan saa i yeela i yeela keliyata ma dhihin suu isugu kalsoon yahay day uma markaa kadib nadara wuu wuu fiiriyey saciid ibnu caamir baa wuxuu fiirinayaa ilayhi cadiy ibni khubayb ibni cadiy ayuu fiiriyey wahuwa isagoo khubayb yastaqbilu lqiblata alkacbata xagga kacbada u jeestay oo wa yusallii tukanaya rakcatayni laba ragcadood tukanaya yaa la xusnihimaa labadaas ragcadood quruxdooda day qurux badnaayana wayaa litamaamihimaa dhammaystirkoodana maxay dhammaystirnaayeen wey siiqat tacajub baa layidhah uma markaa kadib ra-aa wuxuu arkay haddana saciid hu khubayb buu arkayoo yuqbilu ugu jeestay calaa zucamaa'i alqowmi nimankan reer qureysheedee ninkan dilanaya odayaashoodii ku jeestay wayaquulu odhanaya wallaahi baan ku dhaartay lowlaa haddaana ka baqaynin an tadunnuu inaad u malaysaan annii anigu adaltu salaata salaaddii inaan dheereeyay jazacan cabsi oo min almowti dhimashada aan ka cabsanayo saas haday haddaana ka mal haddaydaan u malaynayn haddaana ka yaabay inaad saa u malaysaan lowlaa an tadunnuu haddii aanan ka baqayn inaad u malaysaan annii anigu adaltu salaata salaaddii inaan dheereeyay jazacan cabsi iyo argagaxaan ka qaba min almowti dhimashada lastaktartu min asalaati salaada waan badin lahaa uma markaa kadib shahida wuxuu arkay saciid ibnu caamir qowmahu qoladiisii ama tolkii oo tolkii wuxuu ku arkay bicaynay ra'sihi madaxiisa madaxiisa madaxa labadiisa indhood wuxuu ku arkay wahum iyaga oo yumathiluuna googoynaya bikhubaybin khubayb googoynaya xayan isaga oo nool isagoo nool bay kolba cadgoynayaan fa yaqtacuuna waxay ka goynayaan min jasadihi jidhkiisa alqicata cad ayay ka gooynayaan tilwa alqicati cad kadib kolba cad bay gooynayaan wahum yaquuluuna iyagoo odhanaya atuxibu ma jeclaan lahayd an yakuuna inuu ahaado muxamedun muxamed makaanaka meeshaada in haddan isaga maxamed saa loo googooyo ma jeclaan lahayd wa anta naajin adiguna aada badbaado saa ma jeclaan lahayd ayay ku dhaheen fayaquulu wuxuu ku leeyahay wadimaa-u isagoo dhiigguna tansifu minhu ay ka qubanayso dhiiggii meel walba ka qubanayo cadkay gooyeen wallaahi baan ku dhaartay maa uxibu ma jecli an akuuna inaan ahaado aaminan mid bad qaba waadican oo raaxaysanaya fii ahlii waa reerkaygii iyo wawaladii carruurteeda dhexdooda inaan nabad ku ahaado wa anna muxamedan in nebi muxamedna yuukhasu bishawkatin qodax saas loogu xago ama qodax saas loogu mudo in nabiga qodax lagu mudo iyo inaan anigu dhinto inaan anigu dhinto ayaan ka jeclahay buui fa yulawixu nnaasu dadkii ayaa waxay warfinayaan biaydiihim gacmahoodii filfadaa'i hawada ayay gacmahooda ku warfinayaan wa tacaalaa siyaaxuhum qayladooduna cirka ayay isku shareeraysaa iyagoo dhahaya aniqtuluuh aniqtuluuh dila dila dila haweenkii saas uma markaa kadib absara wuxuu arkay haddana saciid saciid ibnu caamir khubayban khubayb buu arkayoo yarfacu sare u qaadaya basarahu indhihiisa ama araggiisa ila samaa'i xagga cirka min fowqi khashabati salbi qorigii ama looxii lagu deldelay korkiisa oo yaquulu dhahaya allaahuma allahayow ixsihim tiri kuwan cadadan tiradooda xabad xabad ilaahu u tiri waqtulhum laa badadan si kala firidhsan mid walba meel gooni a ku dil walaa tuqaadir minhum axadan ruuxna ilaahayow ha ka tegin oo ha badbaadinin uma markaa kadib lafada wuxuu neefsaday anfaasahu neefsayaalkiisii alakhiirati ee ugu dambeeyey ee geerida ka horreeyey wa bihi isagoo ay ku taallo khubayb maa wax oo lam yastatic uusan awoodin ixsaahu inuu tiriyo oo min darabaati suyuufi darabaadkii seefaha ah wa tacanaati rimaaxi iyo wareennadii warmaha ah wacaadad way laabatay qurayshun quraysh ilaa makata maka ayay ku laabatay wa nasyad waxay halmaantay ama ilowday fii zaxmati alaxdaathi dhacdooyinka cidhiidhigeeda dhacdooyinkii aljisaami oo weynaa ee haysatay khubayban khubayd way ilowday wa masracahu dilkiisiina way ilowday quraysh halkaasi ninkay ku ilowday laakiin hase ahaatee alfata wiilka dhallinyarada ah alyaafica ee teenage-ka ah hadda teenage bay yidhaahdaan waa wuxuu ku dhodhow yahay inuu qaangaadho alladii qaaraba albuluuqa xiniyo guduudisna waa la yidhaahdaa saciid ibnu caamir aljumaxi ahaa lam yaqib marna kama tegin oo kama libdhin khubaybun khubayb can khaatirihi maankiisa iyo maskaxdiisa laxdatan ilbiriqsina kama libdhin kamana maqnaanin kamana tegin maskaxdiisa iyuunbuu ku jiraa mar walba uu xusuustaa weeye kaana waxaa saciid yaraahu kii khubayb arkaa fii xulmihi wuxuu ku arki jiray ruyadiisa idaa naama hadduu seexdo wa yaraahu wuu arki jiray bikhiyaalihi khayaalkiisa ayuu ku arki jiray wahuwa mustayqidun markii uu soo jeedana muuqaalkiisii baa maskaxdiisa ka hor muuqday mudutuushiisii wa yamhulu wuu isa soo hortaagayay yamhulu waa iska wuxuu markay iska hortaagaan wa yamhulu wuu isa soo hortaagaya yaa isa soo hortaagaya waxaa isoo hortaagaya khubaab waxaan ujeedaa khubayb ibnu cadiy baa isa soo hortaagaya amaamahu saciid hortiisa wa huwa yusalli isagoo tukanaya ragcatayhi labadiisa ragcadood alhadi-atayni ee deganaa almudma-inatayni ee xasiloonaa amaama khashabati salbi looxii lagu deldalaya horteeda wa yasmacu wuxuu maqlayaa saciid ibnu caamir raniina sawtihi khubayb dhawaqiisa iyo codkiisa codkaas danankiisa ayuu maqli fii udunayhi labadiisa unudeenood buu ku maqli wahuwa isagoo yadcuu habaaraya calaa qurayshin quraysh habaaraya fa yakhshaa wuxuu ka cabsanayaa saciid ibnu caamir an tacsifahu inay disho saaciqatun danab ama biriq aw takhira calayhi inay kor kaga soo dhacdo sakhratun dhagax dhagax min asamaa'i cirka ay kaga soo dhacdo uma haddana ina khubayban khubayb callama khubayb callama wuxuu baray saciidan saciid saciid ibnu caamir wuxuu baray maa waxbuu baray waxaasoo lam yakun uusan ahayn saciid yaclamu kii og min qablo hadda ka hor xusan hadda ka hor ogeyn buu baray oo ah maxay tahay callama wuxuu baray ana alxayaata nolosha alxaqata ee dhabti ihi caqiidatun wa jihaadun inay tahay caqiidatun iimaan iyo wa jihaadun in la jihaado oo nafta loo huro fii sabiili alcaqiidati caqiidadaas iyo iimaankaas daraaddeed aada nafta u hurto xata almowti ilaa aada ka dhimato wa callamahu wuxuu baray aydan haddana ana aliimaana iimaanka alraasikha ee sugan en dhaqdhaqaaqaynin wixii sugan waxaa la yidhaahdaa si fiican geed xoog laho meel ka baxay guri meel ku dhidibada loogu adkeeyey buur meel ku xidhan waxaasaa raasikh la yidhaha ana aliimaana iimaankii alraasikha ee sugan en dhaqdhaqaaqaynini yafcalu inuu sameeyo al acaajiiba waxyaalo lala yaabo wa yasnacu inuu sameeyo almucjizaati waxyaaba khaariq lilcaada ah oo cid samayn karta aysan jirin horeyna aan loo arkin wa callamahu wuxuu baray haddana amran aakhara arrin kalena lagu baray oo maxay tahay arrintaasi huwa isagu arrintaasi waxay tahay ana arajula qof ninka alladii ninkaasoo yuxibuhu uu jecel yahay asxaabuhu asxaabtiisu ay jecel yihiin kulla haada alxubbi jacaylkan oo dhan ay jecel yihiin huwa isaguba nabiyu nabi inuu yahay nabigaasoo mu-ayadun laga ayidsan yahay oo laga xoojinayo oo laga taageerayo min asamaai xagga samada yacni allah subxaana wa tacaala uu taageerayo cinda daalika markaas agteeda yaa sharaxa allaahu alla wuxuu u waasiciyey sadrahu xabadkiisa ama sharaxa allaahu alla wuxuu waasiciyey sadra saciid ibni caamir saciid ibni caamir ninka la yidhaahdo xabadkiisu ilal islaami islaamka u waasiciyey faqaama wuxuu isdhex taagay fii mala-in koox oo min annaasi dadka ayuu isdhex taagay wa aclana wuxuu caddaystay baraa'atahu inuu ka beri noqday wuu dayriyey dayro aynan xidhiidh lahayn min aathaami qurayshin quraysh dembiyada ay gashay iyo wa awsaariha iyo dembiyadeeda aathaar aathaam waa ithmi iska dembi oo dhan waxaa weeyaan laakiin waxay iyo awsaarna waa ithmi iyo dembi laakiin ithmigana waxa weeyaan wixii xuquuqullaahi ku saabsan awsaartana waa wixii xuquuqu lcibaad addoommada ilaahay waxaad ka gasho walaa taziru waasiratun wisra ukhra wa aclana wuxuu caddaystay baraa'atahu inuu dayriyey oo uusan shuqul ku lahayn min aathaami qurayshin quraysh dembiyadeedii inuu beri ka yahay iyo wa awsaariha dembiyadii a gashay waxaa kaluu caddeeyey wa khalcahu inuu ka dhex baxay uu iska siibay liasnaamiha sanamyadeedii iyo wa awthaaniha wathanadeedii wa dukhuulahu gelitaankiisa fii diin illaahi ilaahay diintiisa uu galayna wuu caddaystay halkaa hadday tahay miyuu sii joogaa waa hijroonayaa marka haajara wuu hijrooday saciid ibnu ibnu caamir waana dagaalkii beder kadib marka oo uu islaamayo markii la dilay weeye khubeyb ibnu cadiy haajara saciid ibnu caamir ila lmadiinati magaalada madiine ayuu u hijrooday walazima rasuul llaahi walazima rasuul allaahi rasuulka ilaahay ayuusan yuu laasimay oo uusan xagga ay xaggaa toona u dhaafin uu la joogay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wa shahida wuxuu ka qayb galay macahu rasuulka isaga oo la jira khaybara dagaalka khaybar iyo wamaa bacdaha wixii ka dambeeyay oo min alghazawaati duulimaadyo ah marka taariikhdii hore waa intaasuun taariikhdiisa hore waa intaas rasuulka intuu la joogay hadda wax kale oo laga sheegay male mowqifkaas ama mashhadkaas uu ku ta-auray na waa qeybtii hore mashhadkaa uu ku ta-auray oo khubeyb dilkiisa ana waa qeybtii hore inta dambena waxa weeyaan ee taariikhdiisa ka mid ah oo qiimaha gaarka ah ku fadhida ee mudan in looga daydo waxa weeyaan sayidina cumar ibn cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu waktigiisii kaalin uu ka qaatay maamulka dowladda islaamka iyo sidii ruuxa maamula maamulaya oo muslimiinta jaga u haya gobanar buu ahaa gobol dhan buu xukumay siduu u dhaqmo nin gobanar ahoo muslina siduu u dhaqmo ayuu tusaale u yahay saciid ibnu caamir darsigeena intaas ayuu ku egyahay wsala allah wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbi waslem